baxniintii cutubka shan iyo tobnaad markaasaa muuse iyo reer banu israa'iil waxay rabbiga ugu gabyeen gabaygan oo intay qaadeen bay yidhaahdeen anigu rabbiga waan u gabyi doonaa waayo ammaan buu ku guulaystay faraskii iyo kii fuushanaaba wuxuu ku tuuray badda rabbigu waa xooggayga iyo gabaygayga oo isagu wuxuu noqday badbaadadayda kanu waa ilaahay oo anigu waan ammaani doonaa isaga waa ilaahi aabbahay aniguna waan sarraysiin doonaa rabbigu waa dagaalyahan magaciisuna waa rabbi wuxuu fircoon gaari fardoodkiisii iyo ciidankiisiiba ku tuuray badda dhexdeeda oo saraakiishiisii la doortayna waxay tiimbadeen badda cas dhexdeeda oo waxaa iyagii qariyey moolkii oo moolkay dhex tiimbadeen sidii dhagax oo kale rabbiyow gacantaada midig xoog bay ammaan ku leedahay rabbiyow gacantaada midig cadowga bay burburisaa oo mudnaantaada weynaanteeda ayaad ku jebisaa kuwa adiga kugu kaca oo waxaad soo dirtaa cadhadaada kolkaasay iyaga u gubtaa sidii jirrido yaryar oo jajab ah oo neeftii sankaaga aawadeed ayaa biyihii isdul rasaysmeen daadkiina kor buu u kacay sidii taallo moolkiina wuxuu ku adkaaday badda dhexdeeda oo cadowgii wuxuu yidhi anigu waan eryan doonaa anigu waan gaari doonaa boolida waan kala qaybin doonaa oo damacaygu waa ka dhergi doonaa iyaga oo seeftaydan galka kala bixi doonaa gacantayduna way baabbi'in doontaa iyaga adigu dabayshaadii baad ku afuuftay oo baddii waa qarisay iyagii oo sidii laxaamad oo kale ayay u dhex tiimbadeen biyihii xoogga badnaa rabbiyow adiga balyaa kula mid ah ilaahyada dhexdooda balyaa adiga kula mid ah oo quduusnimada ammaan ku leh oo ammaantiisa laga cabsada oo cajaa'ibyo sameeya adigu gacantaadii midig baad soo fidisay markaasaa dhulku liqay iyagii oo raxmaddaadaad ku soo horkacday dadkii aad soo madax furatay oo waxaad iyagii ku soo horkacday xooggaaga waxaadna u soo wadday rugtaada quduuska ah oo dadowgii baa maqlay wayna gariireen kuwii falastiin degganaana waxay noqdeen sidii dumar fool qabatay markaasay ugaasyadii reer idhoomyaabeen raggii xoogga weynaa oo mo'aabna gariir baa qabtay dadkii kancaan degganaana oo dhammuna way dhalaaleen oo cabsi iyo naxdin baa ku dhacday iyagii oo gacantaada weynaanteeda aawadeed ayay sidii dhagax oo kale u aamuseen ilaa ay dadkaagu gudbeen rabbiyow ilaa ay dadkii aad soo iibsatay gudbeen iyaga gudahaad soo gelin doontaa oo waxaad ku beeri doontaa buurta dhaxalkaaga taasoo ah meesha aad u samaysatay inaad degganaatid rabbiyow waana meesha quduuska ah oo gacmahaagu diyaariyeen rabbigu boqor buu ahaan doonaa weligiis iyo weligiisba waayo fircoon fardihiisii waxay baddii la galeen gaari fardoodkiisii iyo fardoolaydiisii oo rabbigu biyihii badda ayuu dushooda ku soo celiyey laakiinse reer banu israa'iil waxay ku socdeen dhul angegan oo badda dhexdeeda ah markaasaa maryan oo nebiyad ahayd haaruunna walaashiis ahayd ayaa waxay gacanteeda ku qaadatay daf kolkaasaa dumarkii oo dhammu ka daba yaaceen iyagoo cararaya oo dafaf wata markaasaa maryan waxay ugu celisay iyagii war rabbiga u gabya waayo ammaan buu ku guulaystay oo faraskii iyo kii fuushanaaba wuxuu ku tuuray badda markaasaa muuse reer banu israa'iil hore uga sii kaxiyey badda cas oo waxay tageen cidlada shuur la yidhaahdo oo waxay cidlada ku dhex soconayeen saddex maalmood oo biyana ma ay helin oo markii ay yimaadeen maaraah way cabbi kari waayeen biyihii maaraah waayo way qadhaadhaayeen oo sidaa daraaddeed magaceedii waxaa loo bixiyey meeraah markaasay dadkii muuse u gunuuseen oo waxay yidhaahdeen bal maxaannu cabnaa kolkaasuu rabbiga u qayshaday oo rabbigu wuxuu tusay geed geedkiina wuu ku dhex tuuray biyihii markaasaa biyihii macaan noqdeen oo meeshaas wuxuu ugu sameeyey qaynuun iyo amar oo meeshaas wuu ku tijaabiyey iyagii oo wuxuu ku yidhi haddaad aad u dhegaysatid rabbiga ilaahaaga ah codkiisa oo aad samaysid wixii ku hagaagsan indhihiisa hortooda oo aad dhegta u dhigtid amarradiisa oo aad dhowrtid qaynuunnadiisii oo dhan dee markaas anigu kugu ridi maayo cudurradii aan masriyiinta ku riday midnaba waayo anigu waxaan ahay rabbiga ku bogsiya markaase waxay yimaadeen meel la yidhaahdo eelim oo meeshaas waxaa ku yii laba iyo toban ilood oo biyo ah iyo toddobaatan geed oo timir ah oo halkaasay degeen biyaha agtooda